sanadkii laba kun siddeed iyo tobanka tirada dadka qaxootiga ah amaba dib u laabanaya ama aan lahayn dal iyo kuwa ku barakacay gudaha dalalkooda ay hay-adda qaxootiga ah ee u n h r waxa ay ku sheegtay in ay kor u dhaafeen ku dhowaad koob iyo toddobaatan milyan oo qof sanadkii laba kun toddobiyo tobanka ay hay-adda u n h r waxa ay sheegtay in in ka badan laba milyan oo soomaali ah ay ku barakaceen khilaaf soo taagnaa muddo ka badan labaatan sano qiyaastii hal milyan iyo bar dad ah ayaa ku barakacay gudaha soomaaliya ku dhowaad sagaal boqol oo kun ah waa qaxooti kuwaas oo ay ku jiraan saddex boqol iyo sideed kun iyo toddoba boqol oo ku sugan dalka kenya laba boqol shan iyo konton kun iyo lix boqol oo dalka yemena iyo sidoo kale laba boqol lix iyo afartan kun iyo toddoba boqol oo jooga dalka etoobiya intii u dhexaysay sanadkii laba kun afar iyo toban ilaa iyo laba kun iyo sagaal iyo toban boqol shan iyo labaatan kun iyo afar boqol konton iyo shan qaxooti soomaali ah ayaa si iskooda ugu laabtay soomaaliya iyagoo ka soo noqday laba iyo toban dal oo ay magangeliyo u doonteen oo ay ka mid yihiin kenya yemen jabuuti libiya tunisiya iyo eritrea hay-adda u n h c r ayaa dadkaasi waxay ka caawisay dib ugu laabashada dalkooda waxaa jira qaxooti aan tiradooda si rasmi ah loo hayn oo ku sugan dalka libiya kuwaas oo ay dhibaato ka haysato halkii ay afka aadin lahaayeen oo ay uga bixi lahaayeen dalkaasi oo uu haatan dagaal ka socdo barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaan dhegaystayaal haddaba ku eegaynaa qaxootigaasi soomaalida ah ee ku go'doonsan dalka libiya iyo duruufaha ay ku sugan yihiin tani markii uu dalka libiya ka qarxay dagaalka u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka dalkaasi ay hay-adda u n h c r waxa ay dalkaasi ka daadguraysay dad qaxooti ah oo ay ku jiraan soomaali oo la dejiyey dalka ruwanda hase ahaatee waxaa jira kuwa aan iyagu nasiib u yeelan inay ka mid noqdaan dadka laga qaaday dalkaasi dadkaasi waxaa ka mid ah ubax cabdulaahi cali oo caruur ku haysata dalka libiya duruuf aada u adag ayaan ku jirnaa walaal waxaan ahay hooyo soomaaliyeed waxaan haystaa laba caruura silic iyo rafaad iyo waxyaala aada u adag baa maalin walbala kulanaa waxaan u baxay banaanka maadaama ay lacag yar oo masaacidaad dadka siinayeen waxaan isku dayay si aan ciyaalkayga nolol ugu helo inaan banaanka aado banaankiina haddana meel aan ku noolaada ayaan waayey guryaha la iskugu soo galaya habeenka shaqda dhexe teleefonka waa lagaa qaadanaya waa lagu baaranayaa in kaleeto lacagtii ayna siiyeenna wax ay noo taraysa haba yaraatee ma jirto marka nolosheena sidaas ayay aada ugu adag tahay ubax waxaa muddo laba sano ah haystay magafe iyadoo markii dambena nasiib u yeelatay inay gasho xerada u n h c r hase ahaatee waxay xeradaasi ka baxday markii la siiyey saddex boqol oo diinaar oo lacagta dalka libiya ah taasoo u dhiganta konton dollarka maraykanka ah waxaa waa halka maya ugu horeysa un baa lagu siinayaa kabacdi markaa banaanka lagu dejiyo waa isdaber guriga kelidiisa adaa iska bixinaysid noloshaada adigaa dabaraysid waa halka mara ugu horeysa bas mar kaleeto wax kale lagu siinayo ma jirto tahriib ayaan kusoo galay magafo muddo laba sana ayaan ku sugnay u n tana waxaan ku suganahay muddo hal sano eh bishii koowaad ayay badda iga soo qabteen anigoo xaamile ah ilmo yarna wato kadib markii waxay igu dheen anaga wax kuu qabanayno meel ay aadaysid ma jirto intaas markii aan u fadhina haddana ilaa bilaahi ilaa hadda wax natiijo aan haysanaa haba yaraatee ma jirto natiijo xumo ayaan ku suganayaa waxaa tiri laba sanaan magafo dhex fadhiyey bal taa sharax magafo dhex fadhiyo maxaa ula jeedaa walaal waxaan joogay meelaha lacagaha lagu bixiyo oo dadka lagu qabsado lacagta markii aan waddankeyga kasoo tagay oon libiya soo galay nin ayaa ay qabsaday magafe lacag ayuu iweydiiyey lacagtana aad bay u badneed reerkaygana maysan awoodo sidaa darteeda ayaa muddo badan uga sugnaa meesha markii dambeetana waa la isku soo kee cafiyey maadaama ay familiga yihiin family iska daruufeysan anigana aan kasoo taariibay saddex caruur oo agoona wadanka aan uga soo tegay isdhahaya mustaqbal u raadi ilaa haddana wax mustaqbal aniga nolosheeda halis ku jirtaa waxaan soo maray suudaan etoobiya ilaa iyo libiya marka saxrihii markii aan soo galay nin magafe ayaa ay qabsaday lacag wuxuu weydiiyey ilaa shan iyo toban kun oo dollar eh reerkeygan intaas maysan awoodin lacag ilaa shan kun oo dollar ayaa laga helay kadib muddo laba sano ayaa meesha ku sugnaay sida markii dambe waa laiska soo kee cafiyey sidaas ayaan badda ku galay markii aan badda galana dib ayaa lai soo celiyey oo waxaa laigu soo celiyey meesha u-anta wax ilaa hadda laga qabtana ma jirto maadaama aana garab haysanin ayaan mar labaad libiya ku guursado si aan u helo qof i caawiyo sidaas ayaan cuni karo libiya ugu dhaleen ha labadeeda ciyaalka waa soomaali mid waa agoon kan kaleetana wuu ila joogaa aabihii sadirtan afarteenaba waxaan ku suganaa nolol aan wax faa'iidaa lahayn intii ay ku jirtay xabsiga magafaha ay ubax sheegtay in loo geystay jirdil sidoo kalena ay goobjoog u ahayd tacdiyo kale oo ka dhacayay guryaha ay dadka ku xabisaan magafayaashu inkastoo sida ay sheegtay ay iyadu ka badbaaday magafa ku sugnaay maalin walba waa lay jirdili jiray ilaa iyo maalintii lay saamaxay maalin walba waxaa la kulmi jiray jirdilaad iyo dhibaatooyin aada u fara badan waxaa la kulmi jiray waxyaabaha uusan qofka biniaadin oo u dul qaadan karin xitaa waxaa mararka qaar laga yaabaa dumarka in kufsi loo geysto oo ninka magafaha ah gabadhi u isdhaa maanta way ku anfacaysaa habeenkii saqda dhaxay uusoo galaya wuu la baxaya wuuna kufsanaya asigoon qofna ka cabsanayni cidna u aabiyeelayin marka aniga naftirkeyga sababaha igu kalifay inaan libiya ku guursado waxay tahay sidaas anigoo ka cararaa in lay kufsado ayaan guursaday nin kaleeto anigoo nafsad ahaanteeda wax kufsiyo lamaan kulmin laakiin maalin kasta indhaheyga ayaan ku arki jiray gabdho la kufsado oo dhibaato loo geysto maadaama aan ilmo yar marka hore watay ilmahaas dartiisa inta badan dhibaatada uga badbaadi jiray laakiin waxaa mar walba arki jiray gabdho habeenka saqda dhex lala baxayo xoog lagu kufsanayo oo noloshooda dhibaato loo geysanayo farxiye axmed waxa ay ka mid ahayd qaxooti badan oo soomaali ah oo ku jiray xabsi ku yaalla magaalada tripoli kaasoo ay si iskeed ah u gashay si ay uga badbaado magafaha ka ganacsada dadka qaxootiga ah waxa ay xabsigaasi ka soo carartay markii uu gantaalla ku soo dhacay oo ay nafteeda kala soo carartay waxay aada uga walwalsan tahay in u n h c r ay ka saarto xarunteeda oo ay haatan ku nooshahay iyadoo nakandimir qaraxii tijoorin ugu dhacay haddana banaankaana la saar raba wax la leeyahy dibadda aada dibadana qaraxyaa ku jira amni ma lahan xataa awlaad yarar baan wadanaa meel hooy ma lahan lagu weydo haddana waxay leeyihin dibadda aada waxaynan haynaa ma jirto iyagaana na soo kaasa marka qaraxu dhaca inta na keena aniga ilmo yar baa wataa walaal hal xabaan ku haystaa laakiin qaar baa laba ku dhalay saddex ku dhalay haddana meeshan dhexdeeda xataa dadka ku dhalay waa la saaree wax loo aya haddana malaan iyadoo xerada u n t j d f ka uu ku dhashay adiga marka ilmahaaga yar meeshaad ku dhashay miya aniga halka kuma dhalin xeradii kalaan ku dhalay haddana waana laga saaray aniga ilmahaygu yarar waa afar bilood aabihiin ma joogaysan saxraan kageenaade wallahi meeshan wax hor ku yaalaa malaha waa iska joognaa iyaga marka horena keenay si ay noo saacidaan bay noo keeneen hadda markaan nimaadno ay hoyna siiyeen ay cuntona siiyeen waxaa nagu dhaheen haddana baxa dabadii aada dabadii wax yaalamana marka hore maxaan jeelis ugu soo xareynaydi dabad amnilaada inkastoo ay u n h c r tu siiso cunno iyo daryeel aasaasi ah haddana waxa ugu weyn ee ay farxiya ku haysato xeradaasi waa amni maadaama uu dalku dagaal ka socdo dadka ajnabiga ahna ay yihiin kuwo aada u nugul marka loo eego dadka dalkaasi dagaala dhacaya guryihii waa lagugu soo daadanaya ilaa liibiyaal baa la adiima liyid xoog waa lagugu xoogayaa dabadii intaas oo adee lagugu xoogayan amni aysanaa meela joogtaa ana jirin haddana waxaa ku dheer dagaalkii aftaada binta kaayo kugu dhacaya hadduu rabo hadda halkanena keenan jeelka maadaama qarax ka dhacay halkana waa naga saareen dabadaan kasoo xaroonoon ba nagu xilin rabaa hadda meeshan aad joogto waa meel aada u buuq badan caruur baa aada u ooyeysa waa meel nocee meesha haddaad ku jirto a meesha waa meeshii g d f ka ay iyaduna keento oo dadka safrada laga qaado jeelasha laga soo ururiyaa la keenaa dad badan baa jooga laakiin inta lagu leeyahay baxaa badan dadka meesha jooga dhammaantood soomaaliba jinsiyad kasta way leeyihin soomaaliay leeyihin eletriyaan bay leeyihin suudaani bay leeyihin dad kaloo masaariyaa jira wallahi jinsiyad walgood bay leeyihin laakiin adeeda waa simanahay dadkaas laakiin dad kalaa jira meesha magaalada xataa haddii aa aadno waxaa dhici karta in magafa haddana dib noo iibsado labaatan kunna lagu celiyo benwaleed iyo dhulkaan ka nimaadnay silici iyo balambalka dib ugu noqonaa dhici karta maalin kasta waa ku laabanaa wax noo qabtaan kuna dha anagu dibad ma aadi karno ubad baa haysana meelaan la istaagno ma lahan haddana waxay kaa qorayaan ma lahan iyagaa ku keena iyagaana ku dhahay baxa marka sababta bana waxaa laydiin leeyahay idinkoo weli dhiban oo qaxootiya oo laydin og yahay waa maxay wax wara walaahi ilaa hadda waan yaaban anaga laftarkayga waxba kama warhayno anagu intanaan iskaga jirnaa maahan wayna timaada naagta cadaanka iska baxay nagu tiraada maxaa u baxnaa wayna arkaysaa dhibaatada inay iskata taan shalay kasoo xaroonay awlaada yaryar haddaan dabad u baahana jeel ma isku soo xarinay qof xuriyad iyo dabad haystaa miyu jeelle ma laha halkan markii horena lagu soo qarxiyay jeel bay ahayd innagaana isku xaraynay waayo dabad waa amni daro nin baa baxaya ama labaa baxaayo dabadiiska aadayo iska beri karo afkiina garanaya welina lama qasbi laakiin hadday niman baxaan annagana waana la qasbayaa ubax oo aad codkeeda ku maqasheen qaybta hore ee barnaamijkan ayaa ii sheegtay in argagaxa iyo cabsida ay kala kulantay liibiya aanay weligeed horay u arag iyadoo sidoo kalena ii sheegtay inay u soo joogtay dagaaladii ka dhacayay gudaha soomaaliya maalintii dagaalka uu dhacay qaraxii waxaan indhaheyga ku arkayay waxyaalaha intii aan soomaaliya aan ku noolaay ama waddankayga aan ku noolaay aana la kulmin waxaan la kulmay qof nool oo madaxiisii uu maqan yahay jirkiisii rafanaayo ayaan dul maray waxyaalo waxaan arkay aan indhaheyga udul qaadan karin oo ilaa hadda qalbigayga ay kusoo noqnoqdo markii aan waddankayga aan joogay maalin walba waxaan arki jiray dad dhintay dad qarax ku dhacay laakiin dhacdada aan libiya kula kulmay mid la eg weli lamaan kulmin tan kaleeto soomaalida hadda libiya ku sugan meel walba dhibaato ayaa ku haysata haddii ay noqoto magafe iyo haddii ay noqoto banaanka haddii aan magafihii kasoo baxday oo reerkaa lacag kaa bixiyaane banaankii ayaa dhibaato kale kala kulmaysaa meel walba dhibaato ayaa jirto beesha caalamkana waxaan ka codsanaya inay wax noo qabtaan dhibaatada banaanka taalla waxay tahay waddanku waa waddan iska burbursan dagaal ka socdo dadkii ma haystaan guryo ay ku noolaadaan ma haystaan meel ay degaan dhalinyaro soomaaliyeed oo rag eh ayaa arkaysaa iyo dumar iskugu jiro oo gidaarada jijiifo oon haysanin wax ay cunaan iyo guri ay seexdaan intaba mida kale hadda libiya qaboobo xun ayaa ka jiro mararka qaar dad waxaa jiro t b ay ku dhacday oo xanuun dartiis u dhimanaayo oo jugtii magafiyi uu dilayay iyo jirdiladii faraha badneed t bay ka qaaday maalin walba waxaan la kulmaa wiil soomaaliyeed oo dariiq fadhiyo oo aan awoodin inuu shaqaysto ama inuu naftiisa wax taro aad ayay u dhibaato badan tahay walaal maalintii axadda ahayd ee lasoo dhaafay ayaa dad soomaali ah oo kasoo horjeeda in u n h c r ay ka saarto xarunteeda waxa ay mudaaharaad ka hor sameeyeen xaruntaasi xuseen xasan cali oo ka mid ah soomaalida ku jira xeradaasi ayaa ii sheegay siday wax u dhaceen banaanbaxa shacabkii hortiisa ay dadkii orsugnaayeen wax loo qabtay ama waxa lagu yiri ma u n t nimankii way way ka tageen way ka xafisyada kombyuutarada ay qaatay way ka tageen meesha waxa la hadla ma jiraan shaqaalihii ka shaqeynaya meeshun baa meesha joogaa nimanka ugu sarreeyey kolley meel magaalada xafiiska weyna jiraan laakiin shaqaalihii hoose baa yimid kolley wax la hadla ma jiraan oo iyagun baa islaha hadlay way raween roobaa bilawday ka tageen marka maalin kasta waxaa la waxaa la sheegay in dadka laleeyahay baxa oo maalinba laba ama saddex ay iska baxayso dadka weli meesha ku jiraad dadka adigana weli dadka meesha ku jiraad ku jirtaa marka maxaa adiga adigana qorshaha kugu jira aniga wallahi waa dadkii ade dadkii waxaa lay nin walaalkiis loo xiro aad ma soo qoyso kolley waa ku daba jirnaa magaran dadkii hadii la saaro oo xoogay tegaysaa umalayaa sababto a booliisaa la sheegaya in la keenayo xoog haday tagto de waa la istaaraya meeshtan waana loo soo socdaa magaran meel la aado male meel afka la saaro male badiina waa laisku soo qabanaya xaaladda waa meesha ugu xumeed nagu jir waa nagu xun tahay meesha ugu xumeed wey meel la aada male ilaahay baan baryayna intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaanu kusoo qaadanay qaxootiga soomaalida ah ee ku go'doonsan dalka liibiya oo uu haatan dagaal ka socdo iyo duruufaha ay ku sugan yihiin intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo